أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى, أوحى لها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعd casharkeena caawa wuxuu ka bilaabanayaa tafsiru suuraةi زalzlة aayadda koowaad ama suuraةu إda zulzilat suuraةu زalzla makiya weyaan oo sida ibnu cabaas iyo laga wariyey iyo qataada waxaan ujeedaa suuratu azalzala waa makiya sida loo badan yahay laakiin ibnu cabaas iyo qataade ayaa waxaa laga wariyey suuraddu inay madaniyo tahay marka suura calaa haadaa marka suuraddu waxay ka mid tahay suwarka laysku khilaafay qabla alhijra inay soo degtay iyo bacda alhijra inay soo degtay ayb aqraada suuradda ay ka waramaysaan caalamkan siduu isku bedelayo iyo qiyaamaha waxaa imaanayo iyo dadka waxa ay geysanayaan adduunyada oo khayr iyo shar labadaba inay la kulmi doonaan oo ay heli doonaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim idaa goortii zulsilat la dhaqdhaqaajiyo oo la gilgilo al-ardu dhulkii la gilgilo zilzaalahaa dhaqdhaqaajinteeda la dhaqdhaqaajiyo wa akhrajat ay bixiso al-ardu dhulkiina ay soo bixiso ahqaalahaa culaysyaalkeedii oo waqaala uu yidhaahdo al-insaanu insaankii maa maxay baa lahaa dhulka u sugnaaday jawaabtii marka waatan yowma-idin maalinkaa tuxadisu way sheegaysaa oo way sheekaynaysaa dhulkii dadkii bay u sheegaysaa akhbaarahaa akhbaarteedii yowma-idin maalintaa tuxadisu tuxadisu l-ardu dhulkii way sheegaysaa annaasa dadkii bay u sheegaysaa akhbaarahaa akhbaarteedii iyo wararkeedii bi-anna rabbaka rabbigaa awxaa inuu u waxyooday lahaa iyada uu u waxyooday sidaa sababteeda iyay dhulkii dadku uu ugu waramayaa wixii marka akhbaarteeda ahaa waxyiga rabbigeed uu u waxyooday amarka rabbigeed uu amray sababtaa ama sababtaa sababtaas ayay ugu waramaysaa dadkii marka wuxuu rabbi ku bilaabay aaya suuradda idaa zulsilad haddii ay la gilgilo al-ardu dhulkii la dhaqdhaqaajiyo maxaa loo dhaqdhaqaajinayaa saacadda qiyaamaha saacadda yacnii istaagitaankeeda saacadda qiyaamaha zilzaalahaa dhaqdhaqaajinteeda la dhaqdhaqaajiyo wa akhrajad ay bixiso al-ardu dhulkiina afqaalahaa culaysyaalkeedii ay soo saarto wixii ku kaydsanaa laba macnaa ku jirto oo wixii ku kaydsanaa dhulka ee dhex yaalay ee kaydad ahaa inay bannaanka soo dhigto ama macaadin ha noqoto ama wax kale ee markaa dareera ah ha noqdo wixii uu doonaba ha noqdo wixii ku kaydsanaabay dhulka banaanka dhulka yacni ardadii bannaankay keenaysaa waxaa kaloo lagu macnayn karaa wa akhrajat il ardu dhulkii ay soo bixiso afqaalahaa culaysyaalkeedii dadkii ku dhintay meydkii ku dhex jiray ee dhulka hoostiisa ku duugnaa bannaanka ay keento lilbacthi ay markaa u keento oo waqaala uu yidhaahdo al insaanu insaankii maa maxay baa lahaa iyada u sugnaaday maxaa u sugnaaday oo lahaanteeda ahaaday laba meeshaana aayadana laba macnaa ku jiro in la yidhaha taqdiim iyo ta'khiir baa ku jira iyo maye nadmigu sidiisa u toosan yahay oo markaa ay tahay waidaa qaala al insaanu insaanku haddii uu yidhaahdo maa maxay baa lahaa dhulkan u sugnaaday yowma-idin maalinta waxa ay imaanayaan tuxadisu dhulkii way ugaga sheekaynaysaa annaasa dadkii bay uga sheekaynaysaa akhbaarahaa akhbaarteedii bay uga sheekaynay akhbaarta bacdi riwaayaat waxay ku fasi waxaa lagu fasiray wixii lagu sameeyey dhulka korkiisa ee dembi ah oo ay marka dhulkii ku marqaati kacayso dadkii ku kor dembaabay oo xadiis baa wuxuu ahaa atadruuna maa akhbaaruhaa qaalu llahu warasuuluhu acmal bay aclam bay dhaheen qaala wuxuu yidhi faina akhbaarahaa an tashhada calaa kulli cabdin waamatin bimaa camila calaa dahriha in ay dhulka uu marqaati kaco ay ku marqaati furto addoon kasto iyo addoon kasta iyo addoon kasto wixii ay dhulka korkiisa ku sameeyeen oo an taquula inay dhahdo waa camila calaya yowma kada wakada kada wakada maalin heblaayo waxaas ugu sameeyey korkayga ku sameeyey fa haadihi akhbaaruhaa weeyaan tan marka xadiis tirmidi uu warinaya sidaas u ahaa marka waxa ay dhulku korkiisa dhulka uu ku waramayo uu dadka u sheegayo waa waxay dhulka korkiisa ku sameeyeen walidaalika bacdi riwaayaat ama cilalka qaarkood wax lagu cileeyaba marka la leeyahay yacnii qofku hadduu meel ku tukado inuu ka dhaqaaqo haddana meel kale ku tukado waxay ku cileeyaan culimada akhbaartan dhulka ay sheegayso inay u marqaati furto qiyaamaha oo yacnii ardadii ama dhulkii ay tiraahdo addoonkani waa igu korkaygu ku tukaday oo meel walba marka ay saa ugu marqaati furto marka macnahaas ayaa marka ku jiro ayb marka yowma-idin maalintaa tuxadiu dhulkii way ugaga sheeke tuxadiu laba mafcuulaan marka siinaynaa tuxadisu way uga sheekaynaysaa annaasa dadkay uga sheekaynaysaa akhbaarahaa akhbaarteeday uga sheekaynaysaa oo ay ugu waramaysaa biana rabbaka bisababi ana rabbaka rabbigaah maxay dhulka oo u waramayaa oo dadkii ugu sheegayaa wuxuu dhulka korkiisa lagu sameeyey biana rabbaka bisababi ana rabbaka rabbigaah owxaa inuu amray lahaa ardadii inuu amray darteed ayaa dhulka uu u sheegayaa wixii marka marka rabbi baa amray waay sababtaa weeyaan wuxuu dhulka u waramayo u hadlayo marka ba-du waa sababiyo waay haddaad doontana waxaad dhihi kartaa waxaad ka bedeli kartaa akhbaaraha oo waxaad leedahay yowma-idin maalintaa tuxadisu dhulkii way ugu waramaysaa annaasa dadkii akhbaarahaa akhbaarteedii bay u sheegaysaa bianna rabbaka rabbigaa owxaa inuu u waxyooday lahaa iyada uu u waxyooday bay dadka u sheegaysaa haddaad doontana marka bedel waa ka laqbay kartaa ba-da haddaad doontana sababiyaad ka dhigi kartaayo sababtay u waramayso waa amarka rabbi subxaanahu watacaala uu amray ayb owxaana lahaabaa lagu tallaabiyey iyadoo la ogyahay marka owxaadu waxaa mashhuur ah ilaa in lagu talagu gudbiyo wa owxaa rabbuka ila naxli iyo owxaa ilaa baa lagu gudbiyey hadda laakiin lahaa baa lagu gudbiyey maxaa sidaa loo yeelay muraacaatan lilfawaasil fawaasishii baa marka la ilaalinayaayo idaa zulzilat ilardu zilzaalahaa wa akhrajat ilardu ahqaalahaa wa qaala alinsaanu maa lahaa yowma-idin tuxadisu ahbaarahaa haa iyo lahaa iyo faasilku saasuu ku socdaa marka awxaa lahaabaa marka loo munaasabeeyey inkastoo sida mashhuurka ilayhaa ay tahay fawaasishuna wax badan bay yaa yacni lagu ogolaadaa oo aan meelo kale iyo lagu ogolaadeen marka balaaqada qur-aanka iyo muxasinaadka ku jira iyo wan ayb biana rabbaka bisababi ana rabbaka rabbigaa owxaa inuu u waxyooday lahaa iyada oo u waxyoodayo amray sidaa uu ku amray saa darteed bay marka ama saa arrinkaas sababtiisa ayay u hadlaysaa yowma-idin yasduru nnaasu ashtaatan liyuraw acmaalahum yowma-idin maalinkaa oo ay dhulka uu gilgilanayo la dhaqdhaqaajinayo waxaa culaysyada ku jira ay bannaanka usoo tuurayso maalinkaa yasduru nnaasu dadkii way fulayaan ashtaatan xaal ay yihiin iyagoo kala tagtagsan oo kooxo kooxo kale oo kala tagtagsan liyuraw si loo tuso dadkii acmaalahum acmaashoodii si loo tuso ayb intaa markay dhacaan allah wuxuu leeyahy yowma-idin maalinka yowma id zulzilat ilardu zilzaalahaa maalinka dhulka la gilgilo yasduru nnaasu dadku way fulayaan yacnii way mowqifkiibay usoo fulayaanay usoo noqonayaan ayb ashtaatan ay mutafariqiina iyagoo kala tagtagsanoo minhum mu'minun wa minhum kaafirun mid waa mu'minaa ku jiro gaal baa ku jiro caasi baa ku jiro way kala tagtagsan yihiin marka faaakhidun kitaabahu daata alyamiini mid midigtou kitaabkiisa ka qaadanayaa ila ljannati buu u socdaa waakhidun daata yani daata shimaali mid yani kitaabkiisa dhanka bidixiga ka qaadanayo ama xagga bidix loo qaadayo ila naari loo kaxaynayo waa sidii aan suuratu ruum kusoo marno yowma-idin yatafaraquun maalinkaa dadku way kala kacayaan oo waa kala tegayaan fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir waa maalinkaas marka maalinta la ydinkaga sheekaynayo waa maalinku ay dadka fulayaan ee iyagoo kooxo kooxo ah nin markaa yacnii liibaanay oo guulaystay oo saciid noqday iyo mid yacnii dhur darsaday oo shaqi noqday oo xaggaa marka naarta iyo loo kaxaynayo liyurow si loo tuso acmaalahum acmaashoodii loo tuso araa waayo ficilkan marka asalkiisa markaa liyurow say u arkaan ma ah si loo tuso liyurow si loo tuso acmaalahum acmaashoodii loo tuso ay jazaa-a acmaalihim camal hadda meesha wax ka qaban maayee waa acmaashoodii wixii lagu abaalmariyey oo jazaha acmaashooda si loo tuso macnaha aayaddana waxay tahay annahum yarjicuuna can ilmowqifi bay ka noqonayaan firaqan iyagoo kooxa kooxa ah liyanziluu manaasilahum say u degaan meelihii ay degayeenoo min aljannati wannaari marka xisaabtii halkii bankii lagu xisaabinayay ka noqonayaan oy ka fulayaan xaggay u fulayaan marka iyagoo kala duwan jannada iyo naarti adduunyada marka la joogo qofku markuu inta soo dadaalo waqtigii la is abaal marinayay la gaaro ama mushaarka la qaadanayay ama natiijadii imtixaanka la dhajinayay marka la gaaro ama waqtigii daraasaadku ay dhammaadeen oo nin walbaa wixii uu usoo dhibtooday uu sugaayay inuu helo ee dadku kooxa kooxo waayo markaa lafteeda oo qofna marka yacnii yacni ma gudbaayo qofna waa gudbay baa loo soo dhajina qofkii marka yacnii farxad baa hayso qofkii waa gudubtay loo soo dhajiyo oo musta wixii uu rabay markaa yacni gacanta ku dhigo kan kale ee markaa yacnii amalkii iyo rajadii ou lahaa la yidhi waxba ma keenin adiga qofkaa isaguna maalinkaasaa murug u imaanaysaa laakiin inta ka horeyso maalintaas oo qof walbaa natiijadiisa la siinayo waa nin walbaa waa iska qoslayaa kan dadaalayana waa qoslayaa midkan seexday oo isdhigtayna waa qoslayaa laakiin maalintaas waayo maalinta marka qolana ay murugoonayaan qolana ay farxayaan ayb marka dadkii haddii la yidhi liyurow acmaalahum acmaashoodii si loo tuso liyurow jazaa-a acmaalihim acmaashooda abaalmarinteedii jannaya naar si loo tuso ee dadkii maxay noqonaya acmaashoodii sidee waaye marka faman yacmal mithqaala daratin khayran yara faman qofkii yacmal sameeyo mithqaala daratin dhuuricaso wax la eg la culays eg qofkii sameeyo khayran oo min khayrin khayr ah yara arkee hu yacnii mithqaalu darahaas arkee waxaa dhuuricasada la eg arkee ama khayrkaas arkee waman qofkii yacmal sameeyo mithqaala daratin dhuuricaso wax la eg oo la culays eg qofkii sameeyo sharan oo shar ah min sharin ah yara arkee hu isaga arkaa arkee oo wuxuu arkayaa mithqaalu daraha yarka ah abaalmarintiisa qiyaamaha ku arkee marka khayran iyo sharan waa tamyiiz waaye mithqaala daratinna iyadaada macmuul yacmal yacmalsha macmuulkeeda iyadaa noqonayso khayranna marka waa iska tamyiiz nacam yarahuna waa jawaabtii manta ayb faman qofkii yacmal sameeyo mithqaala daratin dhuuricaso wax la eg darada dhuuricasada unbaa lagu macneey ayaa lagu macnayn jiray macnuhuna waxay tahay wax aada iyo aada u yar yaa laga wadaa waa mubaalaqa fi siqari yaraanta xaggeeda ayaa lagu mubaalaqooday markaasaa daradaas la yiri qaarna waxay leeyihiin dariishadda markaad furto waxyaabaha shucaaca marka iftiinka ifka uu qabto dariishadda waxa marka yacnii aada arkayso indhahaagu qabanayaane aadka u yaroodan gacanta xataa kusoo qaba karin ayaa darada la yiraahdaana waa la yiri ee afka hadda mucaasirka oo scientifiga ahna darada isaga da waxa ugu yar ee jiraba daray u yaqaanaan oo atamay dhahaan marka haddaad ama saa u dheh ama si kale dheh macnaha ujeedku waxaa weeyaan darada wax la arko ama la arki karaba waxa ugu yar ee la suuraysan karo oo khayran khayr yani mithqaala faman qofkii yacmal sameeyo mithqaala daratin dhuuricaso wax la culays eg khayran min khayrin oo khayr ah yaro arkee hu shaygaa arkee waman qofkii yacmal sameeyo mithqaala daratin dhuuricaso wax la culays eg oo sharan min sharin shar ah yaro arkee hu shaygaa yarka ah arkee nebiga aayaddan wuxuu ku tilmaamay ama labadan aayadood wuxuu ku tilmaamay aayad wax badan ururinaysa inay tahay oo iyadoo kale marka ay keligeed tahay aayadaha qur-aanka keliga ku ah yuu ku tilmaamay oo nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka waramay fardaha qofka u ixsaan falo oo wixii ilaahay ugu talagalay ku qabto oo ajirka uu ka helayo qof inay dhibaato u tahay iyo cadaab ku noqo ay farduhu ku noqonayaan markuu sidaa sheegay baa dameeraha ka waranaa la yihi marka dameerihii baa rasuulka la weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi maa unzila calaya fiiha shay-un dameeraha wax ku saabsan la iguma soo dejinin ilaa hadihi alaayatu aljaamicatu alfaadatu aayaddan ma ahane oo ururinayso oo keliga ah faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah aayaddan nebigu marka saas ku tilmaamayoo haddaad dameerka wax yar u ixsaan fashana oo khayr ah aada ula timaadana ajarkii ajar baad ka helaysaa haddaad wax yar oo shar ah aada ku samaysana dembigiisaa helayna ayb marka wax walba aayaddaani waa jamcisay ama ha ahaado yacnii shay kastoo khayr ah iyo shay kastoo shar ah aayaddani way jamcisay macnahaas uu marka sheegay ayb waman qofkii yacmal sameeyo mithqaala daratin dhuuricaso wax la culays oo sharan min sharin ah yaro arkee hu shaygaa arkee oo yacnii wuu arkayaa aayaddaasna marka nebiga sal l l slam macnaha ayuu ka sheegay